aan ku horeynaya waxaa xalay dalka jarmalka ku geeriyooday allaha u naxariistay fanaankii soomaaliyeed cabdi cali baacalwaan oo in muddo ah ku xanuunsanaa dalkaasi fanaanka ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadyadii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala magaalada mens ee dalka jarmalka isagoo ku jiray xaalad miir dabool ah bacalwaan waxa uu ka mid ahaa tiirarkii hobolada waaberi isagoo oo markaasi ku luuqeeya heeso tiro badan oo isugu jira jacayl iyo wadani waxa uu ahaa fanaan si weyn dadka ay codkiisa u jeclaayeen wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka wareysta taariikhda marxuumka hodan cumar dhuulle oo ah fanaana degan dalka jarmalka marka horese waxaa xaaladiisii caafimaad ee hore ka waramaya sheekh cabdiqani xoosh barre oo marxuumka ka warhayay intii uu xanuunsanaa wuxuu yimid jarmalka cabdixaafidow bacalwaan labada kun iyo iyo afar iyo tobankii ilaa muddo lix sannadood ah ayuu hadda waddanka jarmalka ku noolaa xilligaa uu yimidna xilli uu aad u xanuunsanaya ahaydoo xanuunkiisii hore caloosha wuxuuna ka bilaabay degenaanshiyaha magaalada munshin marka halkaasoo camaliyad lagaga sameeyey aad iyo aad u ballaaran muddo dhowr biloodna uu koomo ku jiray ilaahay uu ka caafiyey marka intii ugu dambaysana waxaan nasiib aan u yeelanay annagoo ah reer mynis shantii sano ugu dambaysay inuu halkaa nagula noolaado magaalada layihahda mynis waddanka jarmalka waa tahay marka allah yarxame marxuumku qalitaan weyn ayuu hore dalka jarmalka ugu galay waanu ka kacay iminka muddo intee leeg ayuu dhakhtar ku jiray intan iminka xanuunkan uu u dhintay dhakhtarka loo dhigay qiyaastii isku marka laisku soo duubo laba bilood weeye markii hore wuu ka soo baxay waad caafimaad qabtaa bay yidhahdeen haddana mar labaad buu aad u qufaacay oo aad u magaranaysa u xanuunsaday dhakhtarkii markii la dhigana waxay sheegeen muddo hadda laga joogo bil inuu aad magaranaysa u tabardaran yahay dhuuntiisu aad u tabardaran tahay oo neeftii sida loogu talagalay inuu u gaadhsiinin sanbabadii muddo hadda saddex sitimaan laga joogo ayay kooma geliyeen oo ay ku dhaadhiciyeen tuubooyin ka caawiya hawada marka ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistee xalay markay ahayd saacaddu saddex iyo labaatankii iyo barhkii koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo ayaa naloo soo sheegay dhakhtarku soo sheegay inay naftu ka baxday waayahay allaha u naxariisto marka ma ma jarmalka ayaa lagu aasayaa mise waxaa jira qorsheyaal kale oo in dalkii maydka la geeya ayaa ayaa ayaa wadaan hawl ah cabdixaafid oo khayr allah ha ku siiyo iminka annagoo ah ehelkii bacalwaan iyo laba masaajid oo halkaa nooga dhisan magaalada mynis iyo magaalada peacebadan keliya unbaa imika hawshaa ku mashquulsan dowladdii soomaaliyeed weli wax nala soo xidhiiday ama nasoo malaha way soo socdaa maan filayahay ma jirto marka annaguna waxaanu qorshaynaynaa xoogga ugu badan inaanu saarno in waddankii lagu aaso si loogu sameeyo maamuus qaran haddii marka ay suurtoobi weydo oo sidaad la socotaba dadka coronaviruska u dhinta way adag tahay in la amba bixiyo haddii ay suurtoobi weydona marka waxaanu noqonaysaa un inaanu magaalada mynis waddanka jarmalka aanu ku aasna haddii ilahay karaal noqdo
walaal cabdixaafidoo waad mahadsan tahay adeere wuxuu ahaa adeere cabdi cali bacalwaan wuxuu ahaa shaksi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan kaftan badan naxariis badan maaragtay dad jecel soomaalinimada ku weyn tahay markay isagiyo aabiya yimaadaan guriga kaftami jiray oo magaranaysaa naxariis badnaayo farxaan ahaa mar walba oo aanad arkayn isagoo caraysanba aanad arkayn ayuu adeera ahaa oo aad u dad jeclaa waa tahay dhinacii fankiisa haddii aynu eegno maxaad ka xasuusataa xilliguu fanka soo galay iyo qaabka uu soo galayba adeera fanka wuxuu soo galay kun sagaal boqol lixdan iyo shantii isagoo markaa ka qayb galay tartan lagu sameynayey magaalada muqdisho oo uu adeera ka mid noqday kaalinta koowaad fanaankii galay uuna soo shaqeeyey kooxdii xoogga dalka soomaaliyeed markii dambena kooxdii hobolada waaberi kusoo biiray ayuu adeera ahaa fankiisu
waxa uu ahaa markaas fanaan buu ahaa la xamaystay ayuu ahaa sidoo kale riwaayadahana jilaabuu ahaa ha riwaayaduhu qaar wuxuu ahaa laxamiistuu ahaa jilaabuu ahaa heesaabuu ahaa fanka lordanserkuu ciyaarayey yacni qayb walba fanka uu kasoo qaatay adeero uu kasoo uu kasoo qayb galay dhinac walba fanka soomaaliyeed maxaad ka xasuusataa heesihii uu laxanka saaray hodanay allaha u naxariiste cabdi cali bacalwaan
adeer heese badan buu laxanka saaray laakiin waxaan xasuustaa heestii ahayd hohoy africa iyo hurdooy oo ay qaadaysay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye eedo xaliimo khaliif magool ayuu adeer laxanka saaray taasaan xasuustaa iminka waa hagaag dhinaca qoyskii uu ka tegey marxuumka haddaynu usoo noqonno mahal xaas ayuu lahaa mise dhowr dumar ayuu guursaday caruurna imise ayuu dhalay cabdixaafido walaalo adeero anigu waxaan aan xasuustaa oo uu qabay hal xaas buu lahaa eeda faadime bakeeri ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo iyadana markaa u haysay afar caruur oo markaa joogay iyo markii dambena ay beebiyada yar dhashay anu laakiin waddanka markaa waan kasoo tegey laba wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen cabdulaahi afyare aniise ilhaan markaa labadii inama way dhinteen aniise iyo ilhaan baa iminka nool oo xamar jooga waa tahay hodanay markaas maxaad is odran lahayd ama aada is leedahay allah u naxariiste marxuumka waa lagu xasuusan doonaa waxyaabo badan baa lagusoo lagu xasuusan doonaa oo halkan lagu soo koobi kari lakiin anugu waxaan odhanayaa un adeero qeyb ka baxday fankii soomaaliyeed qeyb weyn oo ka baxday fankii soomaaliyeed ayuu uu noqday oo magaranaysaa waxaa lagu soo xasuusan doonaa farxaannimadiisii naxariistii kaftankii badnaa dad jacaylnimadii soomaali jacaylnimadii wanaaggii badnaa qof walbana uu jeclaa inuu waaniyo oo wanaag uula kulmo shaksi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa walaalo oo waxyaabo badan baa lagu soo xasuusanayaa adeero taasi waxay ahayd hodan cumar dhuulle oo ah fanaano degan dalka jarmalka oo ka warramaysa geerida fanaanka cabdi cali baacalwaan allah u naxariiste waxaa ka horreeyey sheekh cabdiqaani xoosh bare oo xaaladda marxuumka intuu xanuunsanaa isaguna la socday